Friday Review 25 January 2018 dhageystayaasha qiimaha la hog soo dhawaada Friday Review soo baxana maalin kastoo jimcaha hase yeeshee aan ugu talagalnay maqal ahaan inaan hawada idiin soo marino toddobaadkiiba mar ay kusoo dhawaada toddobaadkan waxaan jeclaan lahaa inaan fursad u helo inaan waalidiinta xusuusiyo waxyaabo badan oo muhiim ah waxaan rajeynayaa in dhammaan ardayda ay dugsiga ku jiraan sideeda iyo shan iyo labaatan daqiiqadood ayna diyaar u yihiin dugsiga inay bilaabaan sideeda iyoiyo barhka subaxnimo fadlan hubso in caruurtaada ay guriga kasoo baxaan waqti hore si ay ugu si ay ugu soo sugnaadaan halkan waqtigii laga filayay inay joogaan waxaa kaloon rabaa inaan idi xusuusiyo xanjada cabitaanka enerjiga loo yaqaano ama fisiga lama ogola in lala yimaado dugsigan waxaan rajeynayaa waalidiinta inay hubiyaan sidoo kale in caruurtooda ay kasoo qeyb galaan diteenshanada ayna kala hadli karaan waalidiinta macalimiinta cunugooda show my homework oo ah website-ka homeworkiga waa inay noqotaa meesha ugu horeysa ee loo baahan yahay in laga hubiyo homeworkiga ilmahaaga lasoo siiyey form tuutarka ilmahaagu waa inuu noqdaa qofka ugu horeeya ee aada la xiriiri kartaan wax kastoo walwal oo aada qabtaan waad ku mahadsantihiin taageeradiina intaasi waxaa inuu sheegay master collins oo ah head teacherka dugsigan fadlan ogow haddii wiilkaaga ama gabadhaada aada u baahan tahay in laga soo wado galaaska marka aada leedihiin ballan kasta oo caafimaad ah waa in lagu qoraa daari buugooda ardayga ayna tusaan form tutorkooda waqtiga registrationka vaccination update for from berkshire healthcare foundation trust haddii ilmahaaga aan lasoo aan la soconin tallaalkooda waxaa jira hal kulan oo dabacsan oo ka baxsan xilligii winterka iyo dhowr kalfadhiyo kale ee loogu talagalay tallaalada loo yaqaano m m r-ka men a c y tetanada gowracatada iyo dabeysha iyo h h p v-ga waxaana laga heli karaa islaw upton hospital firtree house sabtida toddoba labaatanka janawari labada kun iyo sideed iyo tobanka jimco saddex iyo labaatanka february labada kun iyo sideed iyo tobanka sabtida saddexda march labada kun iyo sideed iyo tobanka jimco saddex iyo labaatanka ma labada kun iyo sideed iyo tobanka si aada ballan u sameysataan waxaad kala xiriiri kartaan lambarka ama emailka goobaha ku yaala berkshire eastgeeda r b w m slaw bragnel nambarka o one eber hal toddoba shan saddex lix saddex lix toddoba sagaal sagaal waan kusoo celinayaa lambarka teleefonkiisa waa eber hal toddoba shan saddex lix saddex lix toddoba sagaal sagaal ama emailka b k s dash t r dot school immunization team at n h s dot net arbacadii ayaa miss lewis iyo miss carson ay kaxeeyeen toddoba iyo labaatan ardayda iskuulkan gabdhaha gaar ahaan ee dhigtay yeer aid si ay uga soo qeyb galaan tartanka lego mindstream team challenge ee lagu qabtay c a technologies ee deaton manor gabdhaha waxay shaqaalaha weydiiyeen su-aalo fiican oo ku saabsan waxyaabaha fursadaha shaqo ee halkaasi laga heli karo ee kala duwan sida sayniska teknolojiyada engineerinka iyo maadska waxaan waxayna u shaqeeyeen kooxkoox si ay u sameeyaan aaladda loo yaqaano robotka iyo brograamintiisa aada bayna uga heleen maalintaasi waxaana leeyahay hambalyo yusra iyo sanaa oo ka tirsan yeer aid mov dates for your diary isniinta sagaal iyo labaatanka janawari waxaa jiri doona yeer ten work experience wareysigii lala yeelanay interviewada arbacada koob iyo soddonka soddonka janawari waxaa jiri doona yeer seven iyo yeer eight french play riwaayad ay dhigi doonaan yeer seven iyo yeer eight halku dhageenu waa shaqo adag noqo qof fiican marmarsiyo la-aan haddaba dhagaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkeeni toddobaadlaha ahaa ee friday review intaasii nabadgelyo iyo kulanti wacan oo xiiso leh halkani waa stuudiyaha islaaman eaton school